waxaan kuradaa dowlad federaalka ah iyo dowlad higsada laba wax ka codsananaa sida ugu dhaqsaha badan ina maxaan kuradaa degmada wadooyinkeeda la furo wadada kula bugto iyo wadada maxaan kuradaa ka timaada jowr inta wadooyinkaasi in maxaan kuradaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee degmada muddo maadaama ay godoon ku jirto waxaan codsanaynaa inay wadooyinkaasi loo furaa degmada waxay ku jirtaa godoon oo maxaan kuradaa meel looga bixi karo haba yaraatee ma jirto dhinaca jowr hasaafii la yidhaahdo wadada siidoolka masuumuunku nooy dhexda tahay oo qoysiga degta ayaa ku sugan dhinaca bulabka sidoo kale way sexdan tahay dhinaca bore haddana jowr lagu wareegta ee maxaan kuradaa wadada eelbar